bebleyda risaasta ku furtay saraakiishan ciidamada booliiska ka tirsan gaar ahaan kuwa dembi baarista ayaa waxay halkaasi ku dileen laba ka tirsanaa ciidamada booliiska waxayna sidoo kale halkaasi ku dhaawaceen saddex ka mid a ciidamadaasi oo halkaasi ku sugnaa ciidamada booliiska wax dhaawac umaysan geysan laaya iminkaas dableydii weerarka ku soo qaaday sidaasi waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey goobjoogayaalkaasi ku sugnaa oo magacooda ka gaabsaday taliyaha ciidanka booliiska gobolkani waqooyi bari master charlton muredi ayaa idaacadaha maxalliga dalkani kenya waxa uu u xaqiijiyey dilka loo geystay ciidamadaasi waxuuna sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa howlahooda caadiga ka wateen gudaha magaalada gaarisa